lama boqol iyo konton qoys oo waalyaalaha ku-deerkii roobab degmada hargeysa ku qubday iyo wayba la deersiyey raashin noocyo sheeshal duwan iyo weliba bostayaalyo ku galan dhaxanta dadkii hoos ku aruuriyeen ololagun la dareennogoy dadka wayba horeenka dhawaaqay madawiinaha somalilan cabdiraxmaan ciro waa inuu isfaray dadkiinio ku qayb qaadan dhammaantiyo qaar ku mid a mas-uuliyiinta maamulka somalilan ya sheegay in dhawaanyo bilaabo doonan dhismayaal minatiyo saameyn dadka kale oo minateedii roobab ka saameey dowladnimadu ummaddu de kama wada war hayso laakiin wixii war ka soo gaadhay dhibaato ay ka timaado inay ka jawaabto u taagan tahay waana markii koowaad ee aan arko xukuumad wixii laga midiya loo mariye ka soo jawaabta xaqiiqata marka laga hadlaayo waxaan mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed cabdiraxmaan cabdilaahi ciro wasiirka arrimaha gudaha waxaan leeyahay madaxweyne wejigii koowaada shaqadu way dhammaatay waanu kaaga mahad celinaynaa ka dhalinyar ahaan ka deegaan ahaan waad ku mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad madaxweyne hal midunbaa noo hadhay oo waad sii dhismaha taana siaan baro saabka ka ballannay salaasada ugu dambayn iyadana waanu soo gudbin doonaa insha allah mashruucii koobaad u dhammaa mashruuca labaadna waxaa noo hadhay madaxweyne dhismaha markaa waxaan lenahay wasalaamayda salaamaynaa baaqaanu halkaa ka dirnay muu hayn dhaleecayn wuxuu ahaa inaan waxaweeye laga soo jawaabo baaqaa xukuumaddii si wanaagsan oo gobonnimo laga soo jawaabtay dadkaa gobtahay xariir tahay maanta halka lagu caawinayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xukuumad ahaan waxaa weeye mas-uuliyad gaara baa ka saaran waanay ka soo jawaabeen waxaa hadhay maxay ahaydee dhismihii oo la qiimaynayo insha allah bidnillahi kariim isagana sida ugu dhaqsaha badan leh waanu ugu gudbinaynaa haddii allah weydan ogolaado aad iyo aad bay umahadsan yihiin qayb weynoo baa xalle ku lahaa waxaan umahadnaqayaa ururka hanmideeya ururka dangarad oo iyaguna si wanaagsan noola shaqeeya tanii maalintii dhibaatadaasi dhacday guud ahaan waxaan u mahadnaqayaa dadkii kale ammaanka ka shaqaynayay saxaafadda iyo siyaasada kale nala shaqeeyey aad iyo aad baanad mahadsantihiin runtii tanna ma noqonayso tii koowaad in ka wada shaqayno si joogtaa baynu wada shaqayn doonaa insha allah aad baa mahadsantihi dadweynaha degmadan laba degmay iskugu jirtaa waa degmada macalin haaruun iyo degmada gacanlibaax bay dhibaatadu soo wada gaadhay runtii dadkuna waa dadkii roobkii dhowaa uu waxyeelada gaarsiiyey uu sandaqadaha iyo guryo fara badan runtii uu dumiyey waxyeello gaarsiiyey halkan maanta annagoo soo marray maalintii hore aniyo bare saabkuba waxaanu maanta u sidnaa laba boqol iyo shan iyo konton qoys raashinkood oo isugu jira toddoba item isugu jira bariiskii sonkortii saliiddii baastadii timirtii bicihii iyo bustayaal qoys kasta uu helayo laba boqol iyo shan iyo kontonka qoys baanu halkan ugu talagalnay oo ah dadkii ay soo rijistar gareeyeen dhammaantood inaannu si siman inaannu u siino wax u siino